أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب طلب الرفقة الرفقة إن la dalbo oo la doono inay sunno tahay dad oo lala saaxiibo marka la safrayo inaadan keligaa soconin iyo wa ta'miiruhum in amiir looga dhigo ay uga dhigaan calaa anfusihim naftooda waaxidan hal mida oo yutiicuunahu ay adeecayaan can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi low anna annaasa dadku yaclamuuna ay og yihiin maa filwaxdati kelinimada oo ruuxa keligii uu safar uu keligii iska aado ma aclamu waxaan ogahay hadday og yihiin maa saara mu una socdeen raakibun mid wax saaran bileylin habeen waxdahu keligii mu una socon lahayn rawaahu lbukhaariyu maxaa ila khatar weeye haddii wax dhiba u yimaadaan ruux ka warqaba iyo ruux u gargaarayo midna ma jiro wa can camar bni shucayb waxaa laga wariyey can abiihi wuxuu ka wariyey can jaddihi radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi alraakibu midka keligii ee waxsheeo safraya raakibka waxaa weye waa midka safarka ah alraakibu kan safarka ee keligii soconaya shaytaanun waa shaytaan buu yidhi nabigu waraakibaani labadii oo safraysayna shaytaanaani waa laba shaytaan waathalaatatu saddexna rakbun waa jamaaco sidaa ayuu nabigu yidhi marka xataa culimmada waxay tafsiirkeeda ay ku sheegeen nabigu uu saa u yidhi hadduu mid keligii yahay wixii dhiboo soo gaaro cid la socoto haddii la qaniino haddii wax kale ku soo baxaan cid og iyo cid la socoto midna maleh laba hadday yihiinna haddii mid wax gaaraan midkii kale wuxuu u qaban kara maleh hadduu dad ugu qayli lahaana kii keligiibuu ka tegi hadduu ag fadhiyana keligii waxba uma qaban karo laakiin hadday saddex yihiin hadday mid wax ku dhacaan midna wuu la joogi midna wuu u qayliyo meeshii dad ugu dhow ayuu u gurmanayaa rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidina wuu wariyey wannasaa-ina wuu wariyey biasaaniidan sanadyaal bay ku wariyeen saxiixatin oo saxiixa wa qaala tirmidiyu tirmidi isagu wuxuu yidhi xadiidun xasan waa xadiid wanaagsan wacan abi saciid waxaa laga wariyey wa abi hurayrata radia allaahu canhuma qaala inay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi idaa kharaja haddii ay baxaan halaahatun saddex oo fii safarin safar hadday u baxaan falyu-amiruu amiir ha ka dhigteen axadahum midkood amiir ha ka dhigteen maxaa yeele hadday isqabtaan oo waa safare jidkanaa dhowe kanaan maraynaa yo maehe kanaan maraynaa waan harsanaynaa waan degaynaa maye ma degayna waan soconaynaa hadday isku qabtaan qof kala gooyo waa in la helo oo amiiray ka dambeeyaan waxaa weeye xadiidun xasan rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin xasan buu ku wariyey wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma ana annabiya sala allahu calayh wasalam nabigi ilaahay qaala inuu yidhi khayru saxaabati asaxaab oo lala saaxiibo waxaa u khayr badan waxaa weeye arbacatun afar wa khayru saraaya nimanka oo ilaalada ee la diri jira oo nabiga uuna la soconin saraaya walow kunna ha ahaadeene waa kuwuusan nabiga la soconin baa saraayo la yidhaahdo kuwa nabiga la socdana khaswi baa la yidhaahdaa marka khayru saraaya dadkaas oo saraayada ah oo ciidamada ka mid oo baxayo waxaa kuwa u khayr badana arbacu miatin waa afar boqol wa khayru ljuyuushi juyuushtana waxaa ugu khayr badan arbacatu aalaaf afar kun walan yuqlaba lagama adkaan karo ithnaa cashara alfan waxaa weye laba iyo toban kun min qilatin waa yaryihiin loogama adkaan karo in muxuu ahay ay ilaahay caasiyaan waa looga adkaan karaa in ay muxuu ahaay ayna hub haysanin oo ayna u diyaargaroobin cadowga waa looga adkaan karaa waxaasoo dhan waa looga adkaan karaa rawaahu waxaa wariyey laakiin way yaryihiin loogama adkaan karo rawaahu waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey watirmidi baa wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiidun xasan waa xadiid xasan oo wanaagsan باب آداب السير والنزول والمبيت وحو باب ويهي سيدا الله سعونيو آداب تيدا والنزول يا سيدا اللو دقيو يا والمبيت سيدا الله بريايو يا والنوم في السفر سيدا اللو هرديو واستحباب السرى يا إن لقورو أو ديلمدو يا والرفق إن لو ترو بالدواب حولها لررنا لوتر نوعي دون هذين ومراعاة مصلحتها xoolaha dawaabta la wado ama geel ha ahaado ama farda ha ahaadeen ama baqal ha ahaadeen iyo ama wax kale ha ahaadeene in loo turo iyo wa amri man qasara in la faro qofkii ku gaboodfalo fii xaqihaa xayawaanka xaqiisa bilqiyaami bixaqihaa war xoolahan xaqoodii sii in la yidhaahdo iyo wa jawaasi lirdaafi in laisla fangalo oo laisla fuulo cala daabati idaa kaanat haddii ay tahay tutiiqu daalika hadday awoodayso oy laba ruux qaadi karto inay isla fuulaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi abaa hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi idaa saafartum haddii aada safartaan fi lkhisbi aaran mar ay tahay oo dhulku haddii aaran haddaad ku safartaan fa actuu siiya alibila geela xadahaa dheefteedii min alardi dhulka ka siiya oo tigaada iyo waxaa ha daaqdo waidaa saafartum haddaad safartaan filjadbi abaartana fa asricuu degdega calayha assayra socodka waxaa wabaadiruu bihaa ku degdega waxaa weeye niqyahaa dhuuxeeda intay dhuux leedahay u degdega waidaa carastum haddaad degtaanna fajtanibuu ka fogaada adariiqa jidka la marayo ka durka markaad meel degaysaan fa innahaa jidkaasi waa turuqu dawaabi waxa socdo oo dhan libaaxii iyo shabeelkii iyo haramcadkii iyo dhurwaagii iyo wixii iyo wama'wal hawaami iyo waxa dhul socodkao abeesadii iyo maskii iyo wixii oo dhan baa maraya rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidka macnaa actu libila xadaha waxaa loo jeedaa min alardi ay arfiquu u dhimriya u naxariista biha fi sayri socodka litarcaa inay daaqdo fii xaali sayrha inta ay socoto inay waxna sii daaqdo ayna socotona wa qowluhu niqyaha uu yihi huwa bikasri nuuni wa iskaani alqaafi wa bilyaai lmuhanaati min taxti huwa almukhu weeye macnaahu waxaa weeye asricuu bihaa la degdega geela xataa tasilu almaqsada meeshaad u socoteen ilaa aad ka gaartaan qabla an yadhaba mukhuhaa intuusan dhuuxeeda uu caatanimo la dhammaanin min danki sayri ciriiriga waxaawe socodka ciriirinimadiisa iyo watacriisu tacriis waxaa layidhaha annuzuulu markii la dego fi leyli habeenka wa can abi qataadata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana fii safarin safar hadduu yahay oo fa carasa uu dego bileylin habeen uu dego itajaca wuu seexan jiray calaa yamiini midigtiisa wa idaa carasa haddii uu dego qubayla subxi subaxa ka horna nasaba diraacayhi labadiisa dhudhun buu taagi jiray wa wadaca ra'sahu calaa kafayhi ayuu dejin jirayoo macnaha si uusan hurdo dheer u gelin rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey marka xadiidku sharax buu u baahan yahaye qaala waxayna alculamaau inamaa nasaba wuxuu taagay diraacayhi labadiisa dhundhun lianlaa yastaqriqa fi nowmi inuuna hurdada aad ugu maashooninoo hurdada uusan aad u dhexgelin oo fatafuuta ay ka tagto salaatu subxi can waqtihaa ow can awali waqtihaa si ayna awalka waqtigeeda ayna salaada subax uga tegin wa can anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi calaykum korkiina ha ahaato biduljati guurid ha ahaato guura baa layidhi calaykum korkiina ha ahaato biduljati guurid fa ina alarda dhulkii tutwaa waa la duubayaa bileyli habeenkii ama xaqiiqa loo duubayaa ama mar haddii ay qabow tahay oo xoolihii iyo dadkii iyo kulligii qorax ay jireen nashaad tahay waxaa weeye marka socod oo fududoo waxaa fara badan baa la socon karaa rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin xasan adduljatu waxaa la yidhaha assayru fi leyli habeenkii oo la socdo وأبي وعن أبي ثعلبة وحالقوري الخشني لونس بي رضي الله عنه قال إنو يري كان الناس ضدك وحي أهاين إذا نزلوا هدي دقان منزلا ميل هدي دقان تفرقوا في الشعاب والأودية قلها قشة iyo iyo togogyaalka iyo waadiyaalka ayay ku kala bixi jireen oo jabalka iyo ku taala meelaha waa la yaqaanaa waxaa weye ashicaabu waa bilkasri wa huwa atariiqu fi ljabal meelaha waaninahno gosha iyo walowdiyati iyo laagaha ama waadiyaasha faqaala wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina tafaruqakum kala tegiini fii haadihi ashicaabi walowdiyati aada ku kala tegaysaan inamaa daalikum min ashaytaani shaydaan waxaa weeye taladii weeye iyo ficilkiisa waxaa weeye falam yanziluu ma ayna degin bacda daalika manzilan ilaa indama bacduhum ilaa bacdin qaarba qaarka kalu u dulmay rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin xasanin sanad oo fiican buuna ku wariyey وعن سهل بن عمر وحالق وري وقيل سهل بن الربيع ابن عمر الأنصاري المعروف بابن الحنظلية يالقو يقانا وانين كاسه وهو من أهل بيعة الرضوان وهي شهادة إسبالة ترنايا شهادة شرف بوتانين كان وهو من أهل بيعة الرضوان بكيه رضي الله عنه قال وحويري مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحومري waxaa bibaciirin rati qad laxiqa uu gaaray dahruhu waxaawe dhabarkiisii yaa bibatnihi gaaray dahruhu bibatnihi marka siduu caata u yahay oo u bogdhuuwan yahay dhabarkiisii yaa calooshaa isgaaray faqaala nabigu wuxuu yidhi ittaqu llaaha ilaahay ka baqa fii haadihi tan albahaa'imi oo xoolaha oo aan hadlaynin oon waxba cadaynaynin waxaa weeye almacjamati oo aan hadlaynin farkabuuha saalixatan iyadoo wanaagsan fuula wa kuluuha cuna saalixatan iyadoo wanaagsan laakiin sidan oo kale ha u gelina oo ha gaajaynina oo saa ha u dhibina rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin saxiixin buu ku wariyey wacan ibni jacfar waxaa laga wariyay cabdilaahi bni jacfar ah radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi ardafanii wuu ifangeliyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mida khalfahu xagga dambe ayuu isaaray wa asara wuu igu siraystay ilaya aniga xadiidan xadiid buu igu siraystay laa uxadihuhu aanan u sheegaynin bihi warkaasi axadan qof oo min annaasi ka mid ah wa qaala wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa axaba ma statara bihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu isku qariyo wuxuu ugu jeclaa lixaajatihi markuu xaajadiisa gudanayo oo saxariya waxaas oo wuxuu ah hadafun hadaf wax la yidhaahdo oo oo lagu gabado yacna ow xaaishun ow xaaishu naqlin ama timirta iyo waxaa weeye geedaheeda yacni xaa'itu naxlin nakhlin timirta xaaidkeeda oo mxua beerta oo teedka ama waxyaalaha loo sameeyey rawaahu muslimu baa wariyo haakadaa buu u wariyey yuu ku wariyey mukhtasaran isagoo gaaban wazaada fiihi albarqaaniyu wuxuu ku siyaadiyey biisnaadi muslim haadaa bacda qowlihi waxay xaaishu nakhlin fadakhala xaa'itan waxaa weeye wuxuu galay meel oo oo xaa'id ahoo meel ood ah oo oo teed lasoo ooday ayuu galay dakhala xaaia xaa'itan waxaawe xaa'id buu galay oo lirajuli nin u sugnaatay meel oo la ooday ood oo la oodo nin uu iska leeyahay ayuu galay oo min al ansaari ka mid a meesha xaa'idka ama rajulka fa idaa goortaaba fiihi xaa'idka jamalun ratibaa jooga falamaa ra'aa rasuula allaahi sala allahu caley wasalam rasuulka ilaahay markuu arkay yuu jarjara waxaa weye- waxaa jarjara wuu wuu wuu sawdeeyey wuu ciyey yani wuu reemay wadaf- wadafar- wadarafat way ilmaysay caynaahu labadiisii indhoodba fa aataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay baa u yimid fasma- famasaxa wuxuu masaxay oo gacanta mariyey saraatahu ay sanaamahu kuriskiisa waxaa weeye iyo wadifraahu iyo xagga muxuu ahaaye iyo dheg- kan dhagaha agtooda ah ayuu muxuu ahaaye iyo wadifraahu fasakana wuu xasilay faqaala wuxuu yihi man rabu hada aljamal yaa iskale ritigan liman hada aljamal ritigan yaale fajaaa waxaa yimid fatan wiil dhallinyaro ah oo min alansaari ah faqaala wuxuu yihi haadaa lii anigaa iska leh yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qaala nabigeenna wuxuu yidhi afalaa tattaqi allaaha miyaadan ilaahay ka baqaynin wiilow fii haadihi tan albahiimati oo bahiimada ah oo aan hadlaynin allatii taasoo malaka malakahal- malakakallaahu ilaahay uu ku mulkiisiiyey iyaaha iyada fa innahu ritigan yashkuhu wuxuu ii sheeganayaa ilaya aniga annaka adiga tujiic- tujiicuhu inaad gaajayso oo watudiihi waxaa weeyaan watud'ibuhu aad shaqo goor had iyo goor watud'ibuhu aad aad ugu shaqayso ayuu ii sheegayaa rawaahu abu daawuud baa wariyey ka riwaayati albarqaaniyi qowluhu difraahu uu yidhi huwa bikasri daali almucjama wa iskaani alfaa'i wahuwa lafdu mufrad mu'anath qaala ahlu lugati waxay yidhahdeen addifra waxaa weeye almowdicu aladii yacraqu min albaciir waa meeshan oo qoorta oo oo dhida- oo dhibida uu ka keeno meeshaas weeye uu ka keeno muxuu ahay oo khalfa aluduni dhegta gadaasheeda ah wa qowluhu tu'dibuhu ay tutcibuhu waad dhibaysaa weeye wa can anas waxaa laga wariyey ibni maalik radi allaahu canhu qaala inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa nasalnaa mansilan haddii aan meel degno laa nusabbixu wuxuu ahaa laa nusabbixu xataa naxulla ilaan ka furno alrixaala inaan muxuu ahay macnaa aanan degaynin laa nusabbixu ma aanan tukanaynin xataa naxulla ilaan ka furno alri- alrixaala rag- muxuu ahay, rarka rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin calaa shardi muslim oo shardi muslim qowluhu laa nusabbixu ay laa nusallii annaafilata sunno ma aan tukanayn wa macnaahu waxay anna annaga maca xirsinaa cala asalaati aanu ku dadaalaynay nuqadimuhaa waxaan ka hormarinaynay calaa xaqi arixaali inaan rarka ka furno wa iraaxata dawaabi inaan daabadana u raaxayno taasaan ka hormarinaynay baabu icaanati arafiiqi qofka rafiiqa ee safarka kula jiro in loo kaalmeeyo baabkiisii weeyaan baabu icaanat alrafiiq rafiiqa waxaa weeye qofka aad jidka wada maraysaan taas baabkiisii weeye fi lbaabi waxaa ku sugan axaadiida kathiira taqadamad way hormartay inteeda badan ka xadiidi wallaahu alle fii cawni alcabdi addoonka wuu u kaalmaynayaa maa kaana alcabdu addoonka intuu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiis iyo wa xadiidu kullu macruufin shay kasta oo wanaagsan sadaqatun weeye iyo wa ashbaahahaa iyo wa ashbaahihaa wixii oo xad- xadi- labada xadiid shabaha وعن أبي سعيد الخدري وحال قوري رضي الله عنه قال إنه يري بينما قور نحن أنك في سفر عن سفر نهي إذ قور تبجاء وعايمد رجل نن على راحلة له وحاوي سوى راحلة شيء أو سارين أيوة أو أو calaa raaxilatin lahu fajacala wuxuu guda galay yasrifu inuu iilayo basarahu araggiisii yuu yamiinan midig yuu marna fiirin wa shimaalan marna bidix buu fiirin faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man qofkii kaana macahu uu ahaado fadlu dahrin wax oo ka ka dheeraad oo wax la fuulo ah waxaa weye maa yurkab wax la fuulo weeye fadlu dahrin qofkii hayo falyacud bihi ha ku celiyo man laa dahra lahu qofkii aan wuxuu fuula haysan waxa ka siiyo waman kaana lahu marka ninkan isagoo raaxilo wuuba wataaye macnaha saha iyo wuxuu cunuuna haysanin sida ka muuqato waman kaana lahu fadlu zaadin sahay ziyaado ah qofkii watana falyacud ha u celiyo bihi waxaa weye sahayda man laa zaada lahu qof aan sahay wadanin fadakara wuu sheegay nabigu min asnaafi lmaali maalka noocyaalkooda badan fadakara wuu sheegay xataa ra'aynaa ilaa aan ka malayno annahu laa xaqa inaan xaq ugu sugnayn liaxadin axad oo minaa annaga naga mid a fii fadlin wax isaga dheeraad ka ah inuusan xaq ku lahayn ilaa aan uga malayno yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu muxuuaha tirtirinayo oo kol walba ku celi ha ku celiyo ayuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslimun muslim baa xadiidkaas wariyey wacan jaabir waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam annahu araada wuxuu doonay an yakzuwa inuu duulo faqaala wuxuu yidhi yaa macshar almuhaajiriina waalansaar inna min ikhwaanikum walaalihiinna qowman baa ka mid ah laysa lahum maalun uusan u sugnaanin walaa cashiiratun tolna aan lahayn falyadum hadumo axadakum midkiin ilayhi isaga alrajulayni laba nin aw halaata saddex famaa liaxadinaa min daharin waxaa weye dhabar uma sugnaanin yaxmiluhu waxambaari karo ilaa cuqbatan waxaa weeye mid kale unbaa la fuulayayoo waa lagu kaltamayey ilaa cuqubatan waxaa weye kaltan yacnii ka cuqbati axadihim oo sida maxaa loogu kaltamo faqaala wuxuu yidhi ninkii xadiidka warinoo jaabir ah fadamamtu waan dumay ilaya ithnayni ow halaatha maa lii iima sugnaanin ilaa cuqbatun kal ama waxaa weye markayga tookadayda oo ka cuqbati ka cuqbati axadihim min jamalii aniga jamalkayga rawaahu abu daawuud baa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey can jaabir qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ah yatakhallafu inuu soo inuu dib maro fi lmasiir oo fa yusji uu soo kaxeeyo addaciifa kuwa taagta dharan oo wayurdifa uu soo fangeliyo oo wayadcuu lahu uu u daceeyo rawaahu abuu daawuud baa wariyey biisnaadin xasan nabigu saasuu ahaa waa qaa'id soo ma aha wa canhu waxaa laga wariyay jaabir inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa wuxuu ahaa an yatakhallafu kii harayo fi lmasiiri markii la socdo yuu harayey fa yusjii markaasuu soo kaxaynayey waxaa weye fa yusjii wuu soo kaxaynayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo kaxaynaya addaciifa kuwa taagta daran ayuu soo tircinay wuu soo tircinayey wa yurdifu wuxuu soo fangelinayey wayadcuu lahu wuu usoo muxuu ahaay wuu u ducaynayey rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin xasanin buu ku wariyey baabu maa yaquulu wuxuu odhanayo baabkeeda weeye idaa rakiba hadduu fuulo daabbatan daabad wax la fuulo oo daabada lisafari safarka wuxuu ku ducaysanayo weeyaan qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajacala ilaahay wuxuu yeelay lakum idinka min alfulki doonidii wuxuu idinka sameeyey alle iyo wal ancaami nicmolaydii maa tarkabuuna waxaad fuushaan litastawuu inaad ku sinaataan calaa dahrihi dhabarkiisa tuma tadkuruu aad xusuustaan nicmata rabbikum rabbigeena nicmadiisa ida stawaytum calayhi haddaad ku sugnaataan oo taquulu aad tidhaahdaan subxaana waxaa nasahan alladii allihii sakhara noo leeliyey lanaa annaga haadaa kan wamaa kunnaa ma aanan ahayn lahu isaga muqriniina kuwii awooda ma aanan ahayn wa innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayo lamunqalibuuna waannu u gadoomaynaa sidaa ayuu odhanayaayo qofku ku ducaysanayaa wacan ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa ida stawaa haddii uu ku sinaado calaa baciirihi ratigiisa khaarijan ilaa safarin isagoo safar u baxayo kabara inuu takbiirsado ثلاثا صدح ثم قال وحورنجري سبحان الذي سبحان وحان الزهن الذي عليه سخر النور سهلي النور ليلي لنا أنك هذا نافكن جيل أي حوق بدن وما كنا معنا أهان لهين له نافكن جيل muqriniina kuwii awoodayo hadduu madaxa taago cid soo loodin karto ma jirta ee wa innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayo yaan lamunqalibuuna u gadoomaynaa safarkani waa mid oo safar aan xaqiiqo ahayna safarkii xaqiiqada ahaa oo ilaahay loo safreeyey kaasaan ilaahay u safri doonaa inaad xus- markaad safraysaba waxaa la rabaa inaad safarkii aakharana aada uga soo maxaa aad ku qiyaasato ood aada xusuusato allaahumma allahayow innaa anagu nas'aluka waan ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarkanaga haada oo kana albira samafal iyo wataqwa ilaahay ka cabsi wa min alcamali camalka xaggiisana aa tardaa wax aad ka raadi tahay allaahuma allahayow hawgi noo fududee calaynaa korkanaga safaranaa safarkanaga haadaa oo kan ah wadwi ilaahu noo duub cannaa annaga bucdahu fogaantiisana ilaahu naga duub allaahumma allow anta adigu asaaxibu kii saaxib oo nala joogaa tahay fi safari safarkii waalkhaliifatu adigaa khaliif nooga ah fil ahli reerahayagii iyo xoolahanagii iyo waxaan ka nimid oo dhan allaahumma allahayow inii anugu acuudu waan ku magan gelayaa bika adiga min wacthaa'i safari safarka dhibkiisa ayaan kaa magan gelayaa iyo wa ka'aabati almandari iyo muuqaalka oo xun iyo wa suu'i lmanqalabi soo noqoshada oo iyadana xun filmaali maalkii iyo walahli ahalkii iyo walwaladi waladka waidaa rajaca hadduu soo noqdana qaala hunna wuu yidhaahdaa wazaada wuxuu kordhiyaa fiihinna markuu soo noqonayo aayibuuna waa noqonaynaa taa'ibuuna ilaahay baan u toobadkeenaynaa caabiduuna ilaahay baan caabudaynaa lirabbigaa rabbigayana xaamiduuna waan mahadinaynaa saasuu ku ducaysan jiray rawaahu muslim muslim baa wariyey macnaa muqriniina waxaa loo jeedaa mutiiqiina ma anan awoodi lahayn walwacthaau waxaa la yidhahdaa bifatxi lwaawi wa iskaani lcayni wowga oo la kordhabo iyo caynka oo la reebo cayntaasoo almuhmalati aan dhibic lahayn iyo wa bithaai thadii oo almuthalathati saddexda dhibicyood lahayd iyo wa bilmadi iyadoo wacthaai la yidhaahdo wahya ashiddatu shiddada weeye oo muxuaha mashaqada iyo shiddada safarka walka'aabatu ka'aabadana waxaa weeye bilmadi hiya tagayuru nufuusi nafta oo doorsoonto min xusnin murug iyo wa naxwihi wax la mida waalmunqalabu waxaa weeye almarjicu soo noqoshada weeyaan wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam darsigeenna xagga